SBS Radio.
gabadhaan yarta ah ma la fiirinaayo oo ma la dhahaayo ma la qiyaasayo talow ma ku dari karnaa oo ma aragtay reer ma dhaqan kartaa waa sheekadii habboon hooyo soomaaliyeed oo la wadaagaysa nolosheeda waalidkeyga waa la soo marsiin waayey xagga labada qabiil olso waa la soo marsiin waayey dhibaatooyinka ay soo martay laga soo bilaabo carruurnimadeedii anigana ma aragtay asagaa aad u jeclaayo dadku waxay sheegayaanba ma aragtay maba maba aan sii qiimaynaynin waa sheekooyin ay ku jiraan ciil carow rajo heese jeceelaan iska shidan jiray oo aan ku samro oon la seexan jiray sawirkiisa ma aragtay aan gashan jiray tarata madaxeeda anigoon fiirin habeenkii ma seexan jirin jeceel waalan buu ahaanaa si xunuuna ku dambeeyey intuusa aabbahay dhimanin ayaan ma aragtay ee wiilkaygana qofka late iga- iga qaatay oo eedadiis iga qaadatay oon aabaheyna uu weli soo geeriyoonin ayaan wiil meesha isku baranay oo isagana kenya ah oo yacni kenya markaan ku dhahay soomaalidan kenya degan ah Een, wiilkii meeshaa isku baranay aad baan aad iyo aad waa jaceylkii iigu horreeyey teen ageskayga markaas mar ee oo igu dhacay oo markaas igu- iigu horreysaba jaceylba waa karta waa u imaanaynaa taas Yeah.
intii aanan tii hore ka bixin sax Een, marka hadda dib u xasuusatid wuxuu ku soo maray iyo adoo afar iyo toban jiro markaad dhaqankii soomaalida iyo fiirsid see u aragtaa guurka gabdhaha yararka oo raka waaweyn lagu daro ma- wax qaladaad isleedahay ma dhaqanka waa caadi weeyaad isleedahay see u aragtaa hadda
walaahi horta waa aad iyo aad bay qalad u tahay danta waxay ugu qasabtay hataa aniga inaan social media ha ka sheego xanuunka maarlada ay soo gaaray dhibaatooyinka faraha badan oo aniga aan la kulmay danta waxay ugu qasabtay inaan dadka la sheergareeyo oo ma aragtay badanaa dadku qaar way i yaqaanaan oo social media way iga yaqaanaan oon ka hadla about guurka gabdhaha yararka ah oo ma aragtay lagu daraayo nimanka ayaga ka waaweyn gabdhihii iyagoo yaryar oo weli qaangaarin oo maaragtay ay- maaragtay ay soo korinoo waqtiga iyaga lagu dari lahaa ninka aanan la gaarin oo nimanka lagu daraayo maxaad isleedahay dhibaatada ugu badan oo gabdhahaas qabsada waa yihiin waa dhibaatada ugu ugu ugu maaragtay ugu weyn waxaa waaye horta ene ma aragtay gabadhii waa hadday soo koraysaa waa qof yaroo hadda soo koraayo ene gurigaas wixii ka dhex dhici doono iyo ninkan ka da'weynka ah weliba lagu dari doono iyo wixii meeshaas haysta maamulkii guriga mataqaano ene ninkii ma aragtay sidii loo dhaqan lahaa iyo sidii loola hadli lahaa iyo sheekadii iyo ma aragtay mataqaano uur hadday qaado ma aragtay uurkaasayto uu kow ku yahay oo ma aragtay inkastoo qofka weynba markuu soo guursado uur guurkaba uu maaragtay uurkaba uu kow uu u yahay laakiin way kala tahay markaa adiga aa yar tahay iyo markaa adiga aa da'weyn aa tahay da'weyn markaa tahay dad badan baad ka soo baranaysaa sheekadan waa soo maqlaysaa laakiin adigoo hadda saa madax u soo qaaday oo yar haddii maaragtay intaa l- l- nin weyn lagugu daro oo ma aragtay aad uurkaas u- aad qaad uurkii hataa ma fahmaysid fooshii ma fahmaysid walaahi wiilkaas hada aniga saan ku dhalay hataa ma aqaano wixii dhanba ma aragtay way ku cusub tahay reerkii sida loo dhaqanaya ma taqaano wixii dhanna ma aragtay aad bay ugu adag tahay cunugii hataa hadday dhasho hataa ee sidii loo hayn lahaa especially markaa adiga waalidkaada uusan kula joogin hooyada aysan kula joogin oo aad qof kaleta aad kusoo akortay ilmaha badanaa oo ma aragtay kusoo koraan waalid kale ay kusoo akoraan taasna aad bay dhibaatooyin badan u leedahay dhibaatooyin badan bay u leedahay inkastoo hataa maaragtay waalid kale ay yihiin ama abti ha ahaado ama eedda ha ahaato ee, hooyadood unbay ku fiican yihiin ilmaha aad iyo aad marka hooyo naxariisi badan ay leedahay oo maaragtay waxyaalo badan oo cunugeedu ama uu ka cawanayo meelo badan oo cunugeedu u fiirinayso ayaa jirto marka guurka oo maaragtay een, gabdhaha yararka nimanka lagu darayo oo nimanka waaweyn lagu darayo oo qofka hadda soo koray aad iyo aad bay difficult u tahay aad bay aad bay u maaragtay murugo badan ay u leedahay iyo qofkiiyo maaragtay uusi loo weynin wixii asaga uu soo maray awish haddaan xasuusnaan lahaa Een, eh, ninkiio oo maaragtay aad ka carirtay anigay ku dhacday horta waxay ahayd waa different oo maaragtay aad iyo aad way ii soo dhowaan waayey oo maaragtay waa ku dhowaan waayey waxoo dhan waxay waxaad shoog baad ka qaadaysaa wixii haddaan maskaxaan iyo jir ahaanba umaad korinoo uma aada korin haa marka qof weyn oo kugu soo socdona aad iyo aad bay maaragtay qaracan u tahay oo maaragtay naatme camal waaye oo waad ku qaracmaysaa aad bay u- u dhib badan tahay teeda kale haddana waxaan weliba aan sii arkaa gabdha yaryar oo nimana waaweyn intay inta ka tagaan waddamadan yurubkan hadda annaga aan deganahay waddamadan yurubka intay ka tagaan nimana waaweyn oo maaragtay odayaalo lixdan lixdan lixdan iyo shan meelaha toddobaatan iyo shanta inta ka tagaan ee gabdha yar lagu daraayaa waalidkii marka wuxuu fiirinaya ninkaa inuu dibadda ka imaaday waxay fiirinaya ninkaa inuu maaragtay lacag uu haysto gabadhan yarta ah ma la fiirinayo oo ma la dhahaayo ma la qiyaasayo talow ma ku dari karnaa oo ma aragtay een, reer ma dhaqan kartaa oo iyadu habima ku tahay ya marka taasna aad bay aad iyo aad bay dhib u tahay inkastoo hadda taas afrikana ay ku socoto waxaan jeclaan lahaa in la joojiyo because murugo badan iyo saad badanaa ku jirto oo ma aragtay gabadha xaggeeda ah ma aragtay ninkan odayga oo weyn asaga naftarkiisa inuu isku xusoodaa aa fiican oo ma aragtay uu ogaado waxa inay gabadhiisoo kaleeto gabadhiisoo yarta ah camal ma aragtay inuusu maaragtay uusan guursan karin oo ma aragtay haddii lagu daro hataa uu ma aragtay la leeyahay la seexo it's very hard it's very bad aad bay u xun tahay marka Marka haa.
gabadhii gaba- gabadhaadii yareed waa kaa dhimatay inay dhimatay iyo xataa in lagaa qaatay maadan hubin wiilkii waa lagaa qaatay marka dambe marka wiilkan dambe aad isbaranaysaan imisaa jirtaa markaa markaan ama aragtay dambe aan baranayo adiga waxaan jiraa meelahaas marka sagaal iyo toban sagaal iyo toban labaatanyadaan galay markaas wiilkaa markaan isbaranayni En, eh, waa aniga joyskaygu ahaa oo ma aragtay wiilka meesha isku baranay En, eh, wiil aad iyo aad usu jecel aad aad horta aniga aad iyo aad baa u jeclaa oo aad iyo aad xaddhaaf baa u jeclaa asagana sidoo kale aad buu ii jeclaa but en, eh, waalidka waa lasoo marsiin waayey isaga waalidkiis waalidkayga waalidkaaga ها والدكي والسو مرسين واي حق لبدا قبيل والكل- والسو والسو مرسين واي يعني يعني قبيل كان مركاسيت او oo maaragtay yani kenya iyo wada degaan yani xoogaha maaragtay way is- way is- aad isuma gu- isuma guursadaan bad haddana way isguursadaan yani yani xagga ninkan la ii diidaya markaas qabiil ahaana meeshu way ku jirtay laakiin yani haddana waxaa ku jirtay yani maaragtay yani ninka dad yaqaano hooyo iyo iyo waalidkeeda aad bay u yaqaaneen maadaama ayagu kenya ay deganaayeen wiilkaana kenyadaas u deganaa dadku aad bay u ya- ay u yaqaaneen marka isagana kumay qanacsanayn qabiil ahaana kuma qanacsanayn baa leedahay.
ها يعني يعني قبيل أهانتا يعني ما سي دقا ما دام قبيل أهانتا بدنا أو آدي آدان اسو قرسنو oo maaragtay aan isku dhex jirno Eh, laba qabiil aan kalnahay laba qabiiladana waa la kala waa la yaqaanaa aad iyo aad waxaa aad loogu taag loogu loogu loogu taagsaday wiilka oo aniga loogu diiday een eh, waalidka wuu ka saayey wuu ka saayeyoo een maaragtay weli waxaa la ii sheegay in maaragtay uu ninkaaneeto uu uu maaragtay uu sareer dhaqan karin oo maaragtay waa lii cadcadeeyey maclim wax loogu diidayay een eh, waxaa lagu yiri ninkaan maaragtay gabraa u dhashay naagu hore usoo guursaday way umal raacday gaajo daraaddeed ma ma uu taxtirin Een, ma aragtay nin reer dhaqanaaya ma ahan Ee, ma aragtay habboonay marka reerka ayaga ii jeedaan markaas ito Een, eh, anigana ma aragtay asaga aad u jeclaayo dadku waxay sheegayaanba ma aragtay maba maba aan sii qiimeyneynin marka een, gadaal waan ka fahmi doonaa waalidka markaas itoona u garaawi doonaa but een, eh, waa isguursateen wiilkii wiilkii waa isguursanay weliba walaashay waxay tiri oo iga cabsiisay waxay tiri habboonay ha guursanin ninkan oo waxay igu tiri dadka nimanka xoogii wuu luga dadbanaa marka waxay igu tiri sheeko qo- weli ani aad aad ugu qoslo ilaa ay hadda waxay tiri nimanka oo lugaha dadban een, haddaad meher uu kugu dhaco saddex bilood ma sii joogaysid bay igu tiri waa dhimanaysaa waa dhimanaysaa ha si kaloo la iga reebay markii la waayay waa garta markaasaa asaga ula ordaayoon dhaha war aniga inaan dhinto ma rabee de walaalow ma aragtay een, waa dhimanaysaana waa laygu dhahay war ma dhimanayso wani iga xoogaa iga da'weynaa asagana yacni ba- sanadooyin iga da'weynaa laakiin saddex sano afar sano camal oo iga weynaa weynaan weynaan kaleeto muse iga weyneen Een, way u wax qosli- runtii marka la aaminsan yahaa mise adaa lagu sameeyey in lagaaga reebo keliyaad isleedahay mise wax dadku waa aaminsanaa wallaahi horta waxaa inay jiraan in kale aniga la hadda ma aqaan laakiin ereyga walaasha ee itiri waa xasuustaa Waa gartay.
inay ma aragto waxaas ay run tahay oo weliba ay soomaalida dhaqankeeda uu ku jiro culture ahaan ma aqaano laakiin weli waa xasuustaayo asna wuu wuu- wuu- wuu dadbanaa wuu lagu dadbanaa oo weli hadda ma aragta uu ku dhashay marka way ii sheegto marka waxay tiri ka har ninkaa haddaad guursatid waad dhimanaysaa saddex bilood ma noolaanaysid waa gartay haa marka asiga u imaado aan usoo carar qof jeceel hayaa ahaaye aan usoo cararo aan u sheegana wuxuu igu qosli jiro wuxuu dhihi jiray waxaas ma jiraa mana dhimanaysid saa marka haddii lahad waa noolahay kuleyta ma dhiman Een, eh, maadaama uu maaragta jeceelkayga aad iyo aad uu igu taataagsaday uu igu ciyaaray Een, eh, maadaama maaragta waalidkayga uu iga reebay asagana waxaa loo baahnaa maaragtay inuu maaragta uu taxtiro qofkii maaragta reerkii ay uga soo dhexbaxday nin oo dhan bay tan ku saabsan tahay nin oo dhan ay ku saabsan tahay Had- maadaama aan reerkii uga soo dhex baxay oo ma aragtay aan ku gacansiiriyey reerkii asaga ayaan soo raacay asaga markaan soo raacayna ma aragtay sidii ma aragtay laga rabay iyo siduu i dhaqaalaysan lahaa iyo wixii waalidka uu sheegayay baa soo baxday Mm, dhankiisa marka jacaylkii kama imaan baad leedahay oo sidii aad rabtay kuuma dhaqan walle horta ene waxaa waaye horta wax kasta ilaahay baa og aniga horta dhab ahaanaa u jeclaa oo ma aragtay ene aad baa u jeclaa asagana marka haddaan saa usii fiiriyo markaa wuu ijeclaa laakiin waa isweydiiyaa su-aale aniga isweydiiyaa jirto waxaan dhahaa duu ku jeclaa hawada jaceylkii muxuu dhibkan kuu soo marsiiyey guurkiisa dhibaatooyin badan baan kala kulmay maadaama anaan iska dayarahay labaatan sano haddaan jira hataa waa dayarahay wuu aad buu ii dayacay afar caruur baan u dhalay afarta caruur taaraqaanka hayaa oo ma aragtay uu asaga uu ii geystay markii ugu horreysay horta wuu iga soo dhaqaaqay wuxuuna iga soo dhaqaaqay wuxuuna iga soo dhaqaaqay waxaan wuxuu dhaha maadaama aan ismiirsanay oo maaragtay uu aabbahay isku keendaray sidii laiskugu keen diidanaa ayuu aabbahay maarata marka dambe uu go-aanka gaaray aabbahay ma dhiman markaa aabbahay wuxuu igu dhahay maadaama uu ani keligay u haysto wuxuu dhahay aabba dardaaran buu iga tegey wuxuu dhahay aabba waxaa xasuusataa dardaaranka alla hadda waa xasuustaa waa mahmaah miya uu igu dhahay aabba lax meesha isdhigto ayaa lagu qowracaa marka ninka haddaa adiga aad jeclaata waa lagugu daraayaa ma aragtaa marka meeshaanay ta adaa isdhigtay camal marka aabbahay wuu igu meheriyey ninka markuu igu meheriyey ninka go-aan wuxuu ku gaaray inuu maaragta i wadan doono uu maaragta waalidkiisa uu ka doonan doono xaggaa etoobiya dadkiisa ay degan yihiin markaa uu yiri waxaan rabaa inaan maaragtay aan waalidka u tago oo maaragta xoolaha aan ka doonto maaragta aan kabacdi aan isdhisano eena keen marka taasna way nagu jirtay oo maaragtay go-aankaasna waa gaarnay aabbahay oo xanuunsanna waa ka dhaqaaqa waayay marka cabaar baa joognay adiga allaha u naxariista aabbahay uu go-ay naxariis jannaha allaha siiyey aabbahay marka uu dhintay kala soco qaybaha dambe ee sheekadaasi websayte-ka s b s ta oo ah www s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.